xuseen dhaqane aada ad umahadsan tahay maalmahanba waxaa socdo dagaal loogu xoreynayo kooxdan al-shabaab deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana ciidamada dowladda xoogga dalka soomaaliyeed iyo garab isiinaya ciidamada maxaawisleyda ayaa wada dadaalo sidii looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab horey looga saaray mar kalena dib ugu soo noqdeen meel aada u yar la dhaho ciidciidka marka waxaan la wadaa dadaaladii looga saari lahaa kooxahaas
libaan haddaad sharaxaad ka bixiso ama dadka aanan aqoonin aada u sharaxdo deegaanka ciidciidka waa deegaan noocee ah deegaanka ciidciid waxay hoos tagtaa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe xaqiiqdii waa meel xawd ah jaanisna ugu heleen ayna ka qoteen godod marka waxaana la wadaa dadaaladii markaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ciidamada maxaawisleyda garab isiinaya sidii looga saari lahaa kooxahaas ee khawaariijta ee al-shabaab
wararka aan helayno waxaa ka mid ah in ciidanka amisom fadhigoodu yahay degmada mahadaay ay ka qayb qaadanayaan oo duqeyn ay ka fulinayaan maxaa nooga biiri lahayd libantaa
ha waa sax waxay tuurayeen ayagoo xeradoodii joogaan waa dad amisom waxay u yimaadeen sidii qayb ugu qayb ugu yihiin sidii kooxdan al-shabaab looga saari lahaa geyiga soomaaliyeed admis waxayna kusoo tuurayeen hoobiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada maxaawisleyda ahna marka waxay siinayaan garab ay iska kaasha lahaayeen sidii marka looga saari lahaa kooxdan al-shabaab marka waxaan rajeynaynaa taliyaha ciidamada taliyaha ciidamada lugta waxuu furuntul joogaa waana la wadaa dadaaladii markaa looga saari lahaa kooxdan al-shabaab liibaan taliyaha ciidamada lugta oo gaaray deegaanka saxaafadda mala hadlay ama dadka deegaanka qorshaha taliska ciidanka soomaaliya uga qorshaysan deegaanka ciidciidka arrimahaas ma ka hadlay weli laakiin waxaa socdo kulamo ay wada qaadanayaan waxaa goobta ku sugan agaasimaha tubsan cabdullaahi maxamed nuur iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabelle iyo wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabelle ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda hirshabelle iyo saraakiil ciidan waxayna wadaan dadaallo sidii shacabka iyo iyo ciidamada ay meel isugu wada shaqay lahaayeen marka dadaallo way qaadanayaan shalay iyo maanta waxay samaynayaan taliyaha ciidamada lugta soomaaliyeed waxay samaynayaan kulamo gooni gooni ayna la qaadanayaan kulamo ay la qaadanayaan
libano waxayna qaadanayaan kulananay la qaadanayaan ee shacabkii ee marka ay xog waraysi ay siinayaan sidii ay solowada shaqay lahaayeen
libano ugu dambeyn joogitaanka al-shabaab ee deegaanka ciidciidka saameyn intee la-eg ayay ku yeelanaysaa deegaanka iyo degmada mahadaay iyo deegaanada hoos yimaada ciidciidka saameyn noocee bay ku leedahay degmada mahadaay iyo deegaanada hoos yimaadaba waa degmo horta markaan sharxaad ka bixiyo waa dadkeeda waxay ku nool yihiin wax soo saarka beeraha iyo tacabka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolahay ku nool yihiin waxaan dadka ay markaan xansano ay sheegayaan in dadkan degan deegaanadaas hoos yimaada degmada mahadaay waxaa la taagan yahay xilligii fasalka heshiisiinta ay usoo go-i laheed ayagoo rabaan inay dib ay ugu qaataan waxa la yidhahdo cashuurtay hore uga qaadi jireen shacabkana way diidan yihiin ciidamada dowladdana way diidan tahay macaawisleydana way diidan tahay sidii dalagii ugu soo go-i lahaa iyo xoolahoodii si niidsami ay ku qaadan karaan ayagoo naaloonayan farxadoodii iyo damaashaad ay ku rabaanna meel walba ay tegi karaan ujeedkooda waa kaa